waxaan u fidinaynaa cafis waan soo dhaweynaynaa ha ka yimaadeen ha isu soo dhiibeen ma doonayna dhalinyaradana inay sidaa kusii haloodo waanu yeelaynaa waan ku celinayaa waan u fidinaynaa cafis inay yimaadaan laakiin dariiq sax ha ku yimaadeen iyagoo laogyahay isu soo dhiibeen dariiqa ha soo mareen waxaan u ballan qaadaynaa inaan dhibaato xataa cidi u geysanayn inta hadda xidhan ee la hayo ee hadda la hayay ee horey isu soo dhiibtana waxaan rajaynayaa bimunaasabati alciid inaan maanta kusii daynayno wixii u baahda in nolol loo sameeyo aqoon loo sameeyo aqoon kororsi loo furo mataqaana siminaaro diiniya waanu diyaarinayna waxaa kaloo rabaa inaan guud ahaan dadka magaalada aan joogno kismaayo xabsiyada ku jira wixii aan xuquuq dad kale ay ka galeen aan u xidhnayn ama siyaasad u xidhan ama uxidhnaa wax mujtamaca aan dhibaato ugeysanayn iyagana in la sii daayo haddii ilaahay bilmunaasaba tarciid abadaxa in lagu sii daayo waxaan rabaa inaan dadka u sheego reer jubbooyinka nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxa uu dadka kusoo jiidayay ama in badan ay ku raacayeen waxay dhaqanka iyo akhlaaqda iyo sida macaamilada dadka ula lahaa inaan dadku kuwa maamulkaa iyo kuwa ciidankaa iyo guud ahaan mujtamacu ay macaamiladooda hagaajiyaan dadku ay noqoto dad walaalaho isu soo jiidanayo isu soo dhaweysanayo wanaagga isu waxaynayo wixii macruufa isfarayo munkarka iska reebayo isu naxariisanayo waxay isdhaamaan dadku iyagu isugu tabarucayo isu siinayo taasna dadkan guud ahaan aan u dardaarmaya waxaan aada ugu celcelinayaa oo ku celcelinayaa ummaddu midnimadeeda ha ilaaliso islaamku midnimu ugu yeelaya ilahay baa xuleeyay subxaana watacaala wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraqu midnimu ugu yeelaya qabiil aws iyo khasraj baa ugu dagaal badnaa markii madiine rasuulkeeda caleyhi salaatu wasalaam markii dambana waa la garanayaa ansaari waxay noqotay ee waxay ahay iyo xaaladoodu intaasoo sano dagaalkii kasoo dhexeeyey wuxuu ahaa aan ku walaalowno islaamnimo aan ku walaalowno soomaalinimo aan isugu nimaadno waxa dadka ka dhexeeyo aan qabiilka iska dayno waxaan aada u rakisayaa qabiilku nina waxba uma hayo soomaalidu waa hal junfo waa soomaali waa isku dhaqan markaad hadda fiiriso ethoobiya iyo kenya iyo darisanada intaasoo qowmeedood baa ku nool intaasoo kale luuqadaa ku nool intaasoo kale dhaqanaa ku nool haddana wax dhibaatii kama jirto maxaa innaga isku keendira maxaa dhibaatada intaa leegina gaarsiinaya waxaan leeyahay waa garasho xumo arrintaas odayaasha dhaqanka iyo culimada iyo waxgaradka iyo saraakiisha iyo maamulka iyo saxaafaddu intuba waxay la quban inay ka shaqeeyaan dadka sidii laisugu keeni lahaa saxaafaddana waxaan faraynaa inayna dadka wax dhibaato ugeysanaya ama isku diraya ama dhibaato ayna ka shaqaynin inay ka shaqeysa waxdada ummadda in la ilaaliyo lagalana dagaalama qabiil qabayaalada qabaaliyada iyo sida loogu dhaqmayo aada baad umahadsantihiin wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi